maanta waa maalin taariikhi ah waxaana hambalyeynayaa golaha shacabka madaxweynahan ka bilaabaya waa hambalyo waxaan hambalyeynayaa golaha shacabka waxaan hambalyeynayaa prime ministerka waa wax fiican ayaa maanta dhegaheena ku soo dhacay aad iyo aad ayaana u hambalyeynayna waa yahay wasiirkan cusub ee markaasi la doortay ama aan idhaahde ansixinta ay golaha shacabka ansixiyeen wasiirka koowaad ee xukuumadda federaalk soomaaliya waxa uu markii baarlamaanka uu horyimid uu ballan qaaday in dhowr arrimood uu wax ka qaban doono ay kamid tahay amniga dastuurka musuq maasuqa iyo waxyaabaha kale ee soo hoosgala adigu mas leedahay kabashiir raagi ahaan arrinkaa wax waa uu ka qaban karaa wasiirka ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka
arrintaas inuu wax ka haduu haduu helo hadduu gacan oo shacabka iyo walaalihii soomaaliyeed uu gacan ka helo waxbuu ka qaban karaa ayaan aaminsanahay waxaana rabaa in dadku ay isu calool fiyoobadaan soomaalidu mataqaana inay isjeclaato soomaalidu inay ka gudubto waxa xunka oo cardoofka oo laysku dhibay in laga gudbo maanta waxaad moodaa inay jid fiican aan lugta saarnay maanta madaxweynuhu si personaalo wuxuu u tegay baarlamaanka asigoo mataqaanaa hawshaa wax ka qabanaya waa hambaliyo number two waxaa hambali karaa xildhibaanada xildhibaanada waxaan u raacinayaa oo taariikhduna ay xusi doontaa oon la iloobi doonin waxa ay ka suubiyeen ayaan dhaweyn barnaamijka ay laaleen oo dadku keenay ahay dadka norwishanku soo maalgeliyeen oo diintayna iyo anshahayna lagu faragelinayay taasna waxaan u hambalaynayaa waa u hambalaynayaa adduunya aakhirana ilaahay dembigoona ha dhaafa aakhirana kulli warjannada ilaahay ha geeyo gaartay dawladda waktigeeda waa uu sii idlaanayaa oo gabagaba ayaa lagu jiraa marka dad badan ayaa qaba maadaama ra-iisul wasaarahani uu cusub yahay islamarkaana ay sugayso inuu soo magacaabo golo wasiiro sidoo kale howlihii u ballan qaatay markaa uu qabto in muddo kordhin loo sameeyo adigu mala qabtaa taa
waxa dhiba ma laha waxaasoo dhan waxa waaye soomaalidu waxa ay u baahan tahay waxa waaye wax fiican in la qabto oo horey loo socdo wakti la kordhiyo iyo wakti aan la kordhin iyo waxaas iyo waa wax weyn ma aha waxaa wax weyna fiicnaan in loo gudbo nimankan cadowga laga soo horjeedan wax laga qabto waxyaabaha muhiimada waa waxaas laakiin waa wax fiican waxa maanta meesha aad baan u taageerayaa aad baan raalli ugahay intaasaan rabaa inaan ku darsado xildhibaanada waxaan ku soo celinayaa barnaamijkii oo oo ay dhardhaweed laaleen oy dhahayeen jinsiyadda iyo bakti ay ku sheegayeen kaasna waa uga ham ugu hambalaynaya waxaana dembi galay oo dembi aan taariikhda loogu cafeyi galay golihii soo gudbiyey oo golaha wasiiradahay ma la cafi doono shacabkuna ma cafi doono ma cafi doono oo inta u fadhiistay waxaas inay fiican yihiin baarlamaankeena hor keenay wallahi inaan la cafinay ilaahayna ma cafi dooyo shacabkuna ma cafi doonaan
gartay marka arrintaasi ay keentay wasiirada haweenka ee aada ku celcelisay in baarlamaanku ay laaleen islamarkaana ay arrin foorxun ay ahayd marka hadda waxaa ku dhegaysanaya dad badan oo markaasi iyada qudheeda ay ka mid tahay maxaad baaqa u jeedin lahayd waxaan baaqa u jeedinaya ha u toobad keenaano ilaahay ilaahay ha u toobad keenaan walaalaka diinta muslimka oon haysano seef dhugula u muslimin waxaan ku muslimnay oo oo ehelkeyna iyo istirkeyna kusoo muslimay fariinaan ku muslimnay fariin noola soo faraan ku muslimnay maanta in lacag in lasoo qaado bakti lasoo suubiyo barnaamijka ka socda xamar oo la leeyahay ilmaan la kubsanaana waa barnaamij la xiriira barnaamijkana lagu fuliyo oo oo dadka loo tuso waxaan waa waxay iyagu ka shaqaynayaan laakiin ma cafi doono jirkeenu ma cafi dooyo nimankii golaha wasiirada ahay ee soo ansixiyey iyo gabadha afkakeena haddaysan toobad keenin ma cafi doono golaha shacabkana waa u hambalaynayaa culimo ow diinka ka dhiidhiyana waa u hambalaynayaa culimo ow diinkana aan kaa dhex galo aan kaa dhex galo hadalkaaga waxaa iiga dhex muuqday in ansixin la-aanta ama hadalka ay la timid wasiirada haweenka islamarkaana baarlamaanku ay ansixin waayeen sidaa aawadeed kufsiga arrinkaa inuu daba socdo ansixin la-aanta la ansixin waaye maya ma gabadha soo keenta meesha keliga irma keenin barnaamijku gabadha waa ka wen yahay golo wasiiraa fadhiistay oo soo gudbiyey oo usoo gudbiyey baarlamaanka maxaa gabadha keliga loo heestaa gabadha wasiir waay laakiin hawsha waxay ka timid golihii wasiirada oo jerman lahay oo primis lahay ay ka timid maxaa kugu dhacay waaya marka hadda sidee looga hortegi karaa wa already waa ka hortagna mana maba already waxaa ka hortagay culamo diinkayna waxaa ka hortagay xildhibaanadayna xildhibaanada waa hambaliyo hambaliyo hambaliyo xildhibaanadayna hambaliyo culamo diinka hambaliyo shacabka soomaaliya hambaliyo waana xusuusana iyaku way xusuuseen annaka diinta aan haysano diin musayfa ma aha waa diin nagu soo gaartay fariin waa ujeedaa saan u jecelnahay iyadoo niman tuugaan nagu dilayaan oy allahu akbar ka dadkayna laynayaan aan weli diintayna jecelnahay musayf niman ahoodna laynaaya oo wahabiye la yidhaahdo aan weli diintayna jecelnahay waxaa kutusaysa inay dhiigga iyo dhuuxa iyo lafaha nooga jirto diinkaydu guntii iyo gabagabadii maxaa dhammaan mas-uuliyiinta dalka ugu baaqinay mas-uuliyadda dalku waxaa u baaqayaa haysu soo dhawaadaano maanta iyo tiirada igasho waxay ahayd in maanta xildhibaanadii ay fuli ay u ansaxsheen madaxweynuhu inuu tagay hortiisa in mataqaanaa ninkaa maanta meesha yimid lala shaqeeyo oo lasoo dhaweeyo ha intaasaan u gudbinaya ummadda soomaaliyeed waana mahadsantihiin waana mahadsantihiin waxaan ku celcelinayaa ma ilaabi doono golihii wasiirada ee barnaamijkaas hor keenay xildhibaanad wallahi inaana ilaabin individual hal hala xataa aan ula macaamili doona ula xisaabtami doonaa anaka maa noola keena ninya naag oo oo oo la leeyahay hadday israbaan waswaxay kar ma ma baarlamaanka in la keenaya how come war ma dad ma dad cawaanay loo heestaan war dadkeenu asal waaye diintaynu waa asal diintayna fariinaan ku qaadanay ilaahayna abuurtay nabigeynaan aada u aaminsanahay fiiri in ilaahay khayr noo dabamarnaayo maantoo diintayna inta noogula soo noogula soo gamba dhinaceeda nagala soo maray oo iyadoo la sheegay nagula dilaya aan weli jecelnaa diintayna